mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug iyo puntland iyo dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta ku guuleystay inay furaan wadooyin muddo sannado ah xirnaa dagaalo ka dhacay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug darteed wadooyinka la furay ayaa muhiim u ah isu socodka dadka iyo gaadiidka ee koonfurta iyo waqooyiga gaalkacyo wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa warbixintan inooga soo diray halkaasi madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya iyo taliyayaasha ciidamada daraawiishta maamulada galmudug iyo puntland ayaa maanta si wadajira u furay wadooyinka magaalada gaalkacyo oo muddo ka badan laba sano ku xirnaa dagaaladii kol hore dhex maray labada maamul ee gobolka ka arrimiya dadaalka wada furidda ayaa bilowday kadib markii magaalada gaalkacyo ay socod ku suurgaareen taliyaha ciidanka militariga soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug kuwa oo kulamo la kala qaatay qeybaha kala duwan ee maamulada galmudug iyo puntland ee gobolka mudug madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf ayaa sheegay in aan loo dulqaadan doonin waddo dambe oo xidhan islamarkaana cid kasta oo amniga gaalkacyo waxyeelaysa tallaabo laga qaadi doono maantay ilaahay waa nagu guuleeyey inaan furno waana ku dadaalaynaa jidkaas inuu sii furnaado jid dambe oo xidhan lama arki karo ciidan isku dhafaa la dejinayaa meel walba waa dhammaatay ciidan qabiil ma jiro baabuur tegnika ahoo iska ordahayaa ma jiro shaqo ayaa laga qabanayaa tillaabaa laga qaadaya ciddii meesha xabad ka ridda ciddii si xuna hadasha hataa raadiyaasha waa kontaroolaynaa dadka dadka isku dirahayo oo raadiyaasha ka hadlaaya waa in la qabtaa waa in la soo qabtaa waa in maanta wixii ka dambeeya qofkii dembi gala waa la ciqaabaya soomaaliya ogaada reer galmudugoo ogaada waxaan idinka rajaynayaa ilaahay ka rajaynayaa in xabaddaba meeshaan ka dhicin annaguna waa ku dadaalaynaa ciidamadii xoogga dalka waa kuwaan ayagaa u xil saaran maanta wixii ka dambeeya halkaa wixii ka dhaca ayagaa ka mas-uul noqonaya ayagaa qaadahaya annaguna waa la qaadaynaa booliiska iyo nabad sugidda iyo daraawiishta wax laale wixii kala joogaan waa la shaqayn doonaan labada kontarool oo laga soo galo wax aan ahayn oo hal qori ama hal askari joogi kara ma jiro taliyaha ciidanka daraawiishta puntland siciid dheere ayaa sheegay in la isticmaali karo waddooyinka la furay hase ahaatee waxa uu digniin u diray ciidamada labada maamul dhammaan waddooyinka waa furan yihiin waddada teeraga saacadda hadda laga bilaabo waa la isticmaali karaa ciddi ciidana oo ku soo xadgudubta tallaabo sharcigaa laga qaadayaa wax badanna xabsiga waa fadhiyayaa ciidamo ilaaliya baa loo loo sameeyey insha allah oo kor meeri doona meel kasta isbaaradda ma oolaanaysaa ma jirto teeraga isbaara ma oolaanayso meel kalena isbaara ma oolaanayso laamigii xamarna isbaara oolaan mayso jeegmentiyada guud oo laba ah ayaa jiri doona warkii wana waa dhammaaday maanta waabaa bariyey gaalkacyo waagaa bariyey waxaan rabnaa dib dambe inaanu inaanan habeenu noqon inaanaan mar dambe habeenu noqon waaga bariyey iftiinka aan ku shaqaysanno haddii ila ahaydmo taliyaha ciidanka soomaaliya cabdiweli jaamac gorod ayaa sheegay in qaybaha ciidamada dowladda soomaaliya ee gobolka mudug ku sugan ay u diyaarsan yihiin in ay gacan ku qabtaan ciddii carqaladaysa amniga gobolka mudug ciddii nabadda isku dayda inay ka hor timaaddo horta marka hore ilaahay baan u bandhigay dadka dadka iyagu maaragtay dhibaataynhaya ilaahay baabyaan u bandhigaynaa waa hal qodob wey marka xigana cududdii qaban lahayd waa midda haddaan idin sheegayno xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka boliiska iyo nabad sugidda iyo daraawiishta oo lookalka ah iyagoo hoos ku jira ayaa u xil saaran madaxdaana ku kontaroolaysa oo muxuu ahaa iyo shacabka dhammaantood ayagaan oggolayn mar dambe in ay dhacdo nabadgelyo darro waa ka daaleen nabadgelyo xumo saas daraaddeed nina uma baahna waddooyinkan xirnaa ee lagu guulaystay maantay furitaankooda ayaa ku xirmay dagaallo isxigxigay oo ka dhacay gaalkacyo kuwa uu u dhexeeyey puntland iyo galmudug hase ahaatee dadaallo horay laysugu dayey in lagu furo ma noqon kuwa midho dhalay cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo